gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xariga ka jaray wado cusub oo laamiya taasoo isku xiraysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo isgoyska tarabuunka ee degmada hodan munaasabadda xarag jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan agaasimayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada hodan gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa bogaadiyey isku tashiga bulshada isagoona ballan qaaday in wadadani loo dhammaystiri doono adeegyada kale ee muhiimka u ah sida in lagu xiro leerarka ku shaqeeya cadceedda waxa uuna bulshada ugu baaqay in lagu dadaalo bilicdeeda waa ku faraxsannahay maanta dhowr bilood ka hor waddadii aan dhagax dhigaynay ee isku xiraysay waddadaas maka almukarame afgooyo aado ilaa iyo waddada tarbuunka ku dhacayso oo digbar sukadiisa marayso waddada isku xiraysay inaan maanta aan xarig jarno iyadoo laami ah sidii shalay markaan dhagax dhigaynana ka duwan farxad ayay noo wada tahay annaga iyo reer hodanba dalkaaga ku dhiso hal doolarna aan ku dhegayay naga mid tahay way kaaga mahad celinayaa reer hodan oo runtii ka dhabeeyey arrimahaas ayaga ah oo muddooyinkan dambe labada sano aan joognay antarloog iyo laami miirad uu noqotay hodan ha noolaataan leenahay inta kalena ha ku daysadaan waa mahadsantihiin biyo waxaa layidhi meesha godan ay isugu yimaadaan horumar iyo dhaqaalena hodan ay isugu timid waa mahadsanyihin gabdhuhu runtoo waa ifriyayaasha waddanka ayaga ah wax nololi ku jirtana gabdhahayba ku dambaysaa marka gabdhuhu waa mahadsanyihin mar walbaba waa uga mahad celinayaa doorka muhiimka ee ganacsatadu ay ka qaadatay horumarka iyo bilicda magaalada shaqo abuurka kulliba waa ku mahadsan yihiin iyadii waxay codsigaas soo jeediseenna insha allahu waa aqbal iyo guddoon waxaan raadinaynaa waxay tahay cid wax dhisanayso oo wax loo dhammaystiraayo marka ciddii wax qabsatay garbaheedan aan nahay shaqo ballantaynu waa horumar ballantaynu waa waxqabsi ballantaynu waa ilaashashada waddadan adagaalada nadaafadda iyo wax kasta oo wax udhimaayaba wadadan oo dhismaheeda iska kaashadeen qeybaha kala duwan ee bulshada degmada hodan islamarkaana qeyb ka ah barnaamijka dalkaaga ku dhisa hal doolar ee lagu horumarinayo kaabayaasha kala duwan ee caasimadda ayaa loogu magac daray halgamaa cabdulaahi ciise